الحمd لله رب العالمين والعاaقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم وbارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بhdيه واsتنى بسنته إلى يوم الدين فصل يجمع معنى حديث جبريل المشهور في تعليمنا الدين, الدين وأنه ينقسم إلى ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وبيان أركان كل منها اعلم بأن الدين قول وعمل فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل كفاك ما قد قاله الرسول إذ جاءه يسأله جبريل الإسلام والإيمان والإحسان والكل مبني على أركان إلى آخره فصل wuxuu fasalu yahay waa fasl yajmacu kulminaya amba isu keenaya macnaa xadiidi jibriil اlmashhuur macnaha uu tilmaamaya xadiidkii jibriil ee caanka ahaa fii tacliiminaa ee ku saabsanaa inuu ina baro addiina diinta wa annahu diinku yanqasimu inuu uqaybsamo ilaa ثalaaثi maraatiba saddex martabadood saddex heer alislaam waliimaan walixsaan saddexdaa qaybood inuu yahay ee kala sarreeya wa bayaani arkaani kulli minhaa iyo saddexdaasi mid ka mid walba in la caddeeyo arkaanteeda intii aanan intaa oo dhan beytkii aynu maaragtay di tawl macnaha ilaahi subxaanahu watacaala di tawli waxaan ku macneeyey oo keliya ta allaha awoodda leh alla awoodda leh laakiin macnahaasoo qura ma lehe ixsaanka iyo nicmada iyo allaha deeqda weyn siiya cidda rumaysa ee awooddana leh labada macnoba wuu leeyahay markaa qudrada iyo awooddo keliya maaha waxa weeyaan alghinaa waasica walincaam intaasba macnayaashaas wuu leeyahay wuxuu leeyahay sheekhu amba naadimku iclam biana addiina qowla wacamal iclam waxaad ogaataa biana diina diintu qowl wacamal inay tahay qowl iyo camal faxfadhu arrinkaa maanka gashoohay oo xifdi wafham fahan maa calayhi waxa uu dashtamala diinta uu koobsatay diintu macnayaashay koobsatay ee isu keentay fahansanow kafaaka daliil waxa kuugu filan maa qad qaalahu rasuulu sala allahu alayhi wasalam rasuulku xaqiiqa ahaan iyo dhab ahaan wuxuu u yidhi id jaa'ahu yas'aluhu jibriilu markuu u yimi malaku jibriil iclam waxaad ogaataa biana diina qowlu wa camal diintu waxay ku ansaxdaa qowl iyo camal qowlka iyo camalka waa qowlu lqalbi walisaan wa camalu lqalbi waljawaarix aliimaanu qowlu wa camal amba aliimaanu qowlu wa camalu wa ictiqaad intuba sax bay yihiin qowl iyo camalka haddii la dha ictiqaadkii baa ku dhex jira markaa wuu soo koobsaday wuxuu leeyahay iclam waxaad ogaataa biana diina diintu qowlun inay tahay qowl qowlu lqalbi oo ictiqaadkiiya iyo qowlka carabka oo ku hadalkii ah waa camal iyo camal la qabanayo waa camalkii qalbiga oo ahaa niyadda iyo ikhlaaska iyo camalkii jawaarixda ee daahirka acmaasha daahirkaee la yaqaano intaasoo la isu geeyey ayaa diin laysku yidhaahdaa qofka marka haddii intaa mid ka midi ay qalqaloocdaan qaarna waa la isku waafaqsanya diinta inuu ka baxayo qaarkoodna sida uu sheegay ibnuqayim raximah llah kitaabka kitaab sala xukmu taarikihaa cibaaradaas aliimaanu qowla wa camal ayuu si wanaagsan u sharaxaya raggii akrin karaa kitaabka ha akriyaan wuxuu tilmaamayaa inta la isku waafaqsan yahay iyo inta la isku khilaafsan yahay marka wuxuu leeyahay sheekhu iclam waxaad ogaataa biana diina diinku somaalidu diin may odhan jireen diin bay odhan jireen diinka ay malaa carabi ahaana samaaba saxa oo waayo biana diina faxfadhu diinkaa xifdi weeyi oo kelmadda diin muanas maaha waa mudakar faxfadhu wafham waxaad fahantaa maa calayhi waxa uu ishtamala dashtamala uu koobsaday diintu macnayaasha ay leedahay fahansanow wahamoganaanin kafaaka waxaa kuugu filan maa qad qaalahu arasuulu sala allahu calayhi wasalam rasuulku wixii uu yidhi diintu inay intaa ka kooban tahay daliilkeeda inta rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay baa kaaga filan halkee id qaala id jaa'ahu markii uu u yimi yas'aluhu isagoo uu weydiinaya jibriilu jibriil diinta isagoo weydiinaya ama diinka isagoo weydiinaya jibriil waa xadiiskii macruufka ahaaye baynamaa naxnu juluusun cinda rasuuli اllahi salى اllahu alayhi wasalam id dalaca calayna rajulu xadiiskii dheeraaye cumar radia allahu tacaala canhu iyo asxaab fara badani ay warinayeen ilaa sideed saxaabi baa laga soo wariyaa cumar iyo cabdillaahi bnu cumar iyo abu hurayra iyo abi dar alkifaari cabdillaahi bnu cabaas ilaa sideed saxaabi baa laga soo wariyaa oo riwaayaad kala duwan abukhaari iyo muslim ay soo wariyeen iyo keyrkoodba marka xadiiskaas intii ka dambeysay sideedoodaasna xadiis aada u faafay oo aafaaqda ka dhacay buu noqday culamada qaarna waxaabay aaminsan yahin xadiiskaasi mutawaatir inuu yahay abu cabdillahi alkataani kitaabkiisa nadm lmutanaasir fi lxadiis almutawaatir min alxadiis almutawaatir kitaabkaa wuxuu ku sheegay xadiiska xadiisu jibriil inuu yahay xadiis mutawaatir ah laakiin waxaa muuqata oo culimmadu ay sheegeen inaan mutawaatir ahayn laakiin markii laga yimaado asxaabta dabaqadoodii intii ka dambeysay dad fara badani ay wariyeen waa xadiis macno ballaadhan oo culimmada qaar ay ku tilmaameen umu sunna faatixada waxaa la yidhi waa umu lqur'aan sunnadana hooyadii waxa weeyaan waa xadiiskan umu sunna ayaa loo bixiyey qaadi cayaad raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay xadiiskani wuxuu isu keenuu koobsaday wadaaiftii acmaasha daahirka iyo acmaasha baatinka iyo culumta shareecada oo dhan baa ku jirta culamada qaar waxay leeyihiin xadiiskani wuxuu tilmaamayaa laba qodob oo waaweyn qodob wuxuu yahay waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam aayad ka mid a aayaadkiisa jawaamiculkelim jawaamiculkelim baa ku jira diinta oo dhan haddii lagu idhaha ka sheekay bal soo koob intaad kaga sheekayn lahayd hadii lagu dhaha maqaal ka qor bal hadda diinta oo kooban noo sheeg intay kugu qaadanaysaa marba in baad ilaaweysaa waad ka dabageynaysaa haddana in kalead ilaaweysaa bogog iyo xaashiya kutub bay noqonaysaa laakiin rasuulka calayh isalaatu wasalaam wuxuu kusoo koobay xadiiska jibriil wax allaaliya wax ka maqani ma jiraan qowl iyo ficil iyo ictiqaad wax allaale iyo wax ka maqani ma jiraan marka waxay tilmaamaysaa jawaamicda rasuulka calayh salaatu wasalaam waxaa lay siiyey hadalka murtidiisa ayuu rasuulka calayh salaatu wasalaam yidhi hadalka sida loo koobo hadal bala gaaban oo kooban macnihiisuna ballaadhan yahi on laga dhammaanahayn xadiiskan baa daliil u ah waxaa kaloo ay tilmaamaysaa diinta islaamka qofku hadduu doonaya iyadoo faahfaahsanna inuu baran karo haddii qofkuu doonaya inuu koobsadana iyadoo kooban inuu baran karayo markaa qofka doonaya diinta maqsuudkeeda inuu fahmo oo kooban xadiiskan buu ku ekaysanaya culimmaduna waxay isku waafaqsan yihiin haddii qofku xadiis xadiiska xadiisu jibriil uu ku camal falo inaanu wax kale u baahnayn naarna uu ka badbaadayo jannana uu gelaayo sunn uu sunnada uu ku sugnaanayo bidcana uu ka badbaadayo fisqi iyo fujuurna aanay sarkahayn waa xadiiska iyo macnihiisa qofku haddii uu ku camal falo ibnu rajab alxambali kitaab buu ka qoray wuu sharaxay ibnu taymiya raximah llahu tacaala kitaabkiisan la yidhaahdo alimaan alawsat gebigiisu waa sharxa xadiiskan alimaan alawsat waa sharaxa xadiisu jibriil fawzan raximah llah laftiisu wuu sharaxay maruu dhigaayo kitaabka arbaciinka markuu dhigaayo wuu sharaxay si wanaagsan buu sheekh u sharaxay kitaab baa laga dhigay markii dambe sheekha dee raggii rag ahaa baa helayoo way yara maaragtay way berberiijiyeen way berberiijiyeen intii dambe laakiin dee kutubtiisii hore iyo kitaabkan laftiisa iyo kitaab wax kasoo qaadla weeyaan waxaa jira kitaab kaloo la ydhaha muqadimatun fi fiqhi usuul اdacwa sharxu xadiidi jibriil axmed salaam ayaa leh kun iyo sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetankii buu qoray wuxuu isaga u adeegsanayaa marka hore inuu sharxo xadiiska si guud dabadeetana fiqiga dacwadda iyo dadka qaabka loogu baaqaayo ayuu ku salaynayaa xadiiska jibriil jibriil waa sayid lmalaa'ika malaa'igta mudanahooda iyo odaygooda iyo qaa'idkooda weeyaan maqaal baa jira un qoro jibriil qaa'id lmalaa'ika la yidhahdo malaa macnaha sax maaha baan umalaynaya qaa'idkaas iyo xisaabahaas waa laga fiican yahay oo macnihiis malaa waa qaasir lakiin culimadu waxay hahdeen waa sayid lmalaa'ika waa mudanaha iyo ka u horeeya ee malaa'igtu ay leedahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laba jeer buu arkay suuraddiisa dhabtaa laba jeer buu ku arkay mar wuxuu ku arkay halka fi lufuq ilacla marna wuxuu ku arkay cinda sidrati lmuntaha adiga jibriil iyo ammaantiisa laga dhammaan maayo qur-aanka ayaa ammaanay ilaahi subxaanahu watacaala waa ka tilmaamaya callamahu shadiid lquwa ذو مرة فاsتوى wk ilah سuبحaنه وتaعالى u ley إنه لqول رسuل كريم ذي قوة عnda ذi الcرشh مكين مطاaع ثم أمين waxaa lagu tilmaamay labadii صفo الquوة والأmانة الquوة والأmانة qofka diinta xambaarayana waxaa looga baahanya labadaa sifo qof awood leh oo aan baqanahayn oo aan cabsi lahayn oo awooddiisu ay ay ku qasbayso inuu xaqa ku taagnaado xaqa inuu difaaco xaqa uu sheego ammaanana leh qof waxna qarinaya waxna sheegaya ina haysanaya xuquuqdiina gacan bidixaynaya shareecadu uma baahna wuxuu leeyahay labadaas labadaa sifo waa waa makiin waxa weeyaan waana amiin amiin waxaa loo sheegayaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa markuu ka keeno waxyiga dee barh lamuu hadhin sidaasoo kale ciddii la yidhi ugeey ayuunbuu ugeeyey meeshaasi waxay beenaynaysaa shiicada waxay aaminsan yihiin badankoodu waxay aaminsan yihiin malakuljibriil iyo qaar khawaarijta ka mid oo khuraabiye la yidhaahdo waxay aaminsan yihiin mise isla shiicadun bay ahayn shiicaday ahaayeen waxay aaminsan yihiin in waxyiga loogu soo dhiibay malakuljibriil cali ibna abi aalib dabadeedna cali iyo rasuulku way isu ekaayeenoo way isaga darsameen nima kambuha mise kambuha mise kambuha waar kan bay isaga dhib markaasu markii dambe yidho rasuulku aan loogu talagelin isaga oo meel iska fadhiya ayuu markaa ku waabay sidaasa markaa cali risaalada ku seegtay laakiin rasuulkii dhabta ahaa ee saxda ilaahay uu soo doortay kaasuu habay leeyihi waana iska hadleen cali ibna abi aalib iyo rasuulku ismay ekeen ismanay shabihi jirin xagga qaab dhismeedka iyo xagga xajmiga iyo xagga dherarka isumay ekeen cali nin gaaban ayuu ahaa oo xoogan rasuulkuna alayh isalaatu wasalaam nin gobola ayuu ahaa dherarkiisa iyo dhumucdiisuba gobol buu ahaa markaa isuma ekayn waa turahaat waa hadal aan wax ka soo qaad fara badan lahayn xadiiskaas macnayaal fara badan buu runtii leeyahay waxaan is idhi laba qodob oo gaagaaban oo ku saabsan dhowr qodob oo ku jira qaabku jibriil u qaabilay rasuulka calayhi isalaatu wasalaam ama rasuulku u qaabilay jibriil laba sax faa'iido oo ku jirta ayaan rabaa inaan dul caraaro ka koobaad qofka amba qof aalibulcilmiya ha ahaado amba qof iska caamaa ha ahaadee qofku haddii uu rabo inuu culimo la kulmo qof sheekha inuu qastiyo culimadu waxay dhahen xadiiska waxaa laga qaadanayaa inuu qofkiisa sii hagaajiyo oo sii xaragoodo oo isaga oo jeexjeexiisii iyo dhididkii shaqada kaga soo baxay iyo qaabdaraantiisi isagoo wata inaanu tegini isaga oo isa soo hagaajiyo cidduu la kulmaya waa qof diin iyo cilmi loo tuhmaaye sidaa malakuljibriil cumar radi allahu taala alayh radi allahu taala aleyh wuxuu leeyahay waxaa nagu soo baxay nin shadiidu bayaadi siyaab shadiidu bayaadi shadiidu sawaadi shacr laa yuraa calayhi aharu safar waxaa nagu soo baxay nin dhar cad oo quruxda aad yaabayso timihiisu ay aada u madow yihiin aan basaas lahayn saamayn safarna aanay ka muuqan macnaha ku jira mesha waxa wey ninkaas waa nin xaragoone malakuljibriil isagoo iska caadiya wuu iska iman lahaa amba qof caadiya wuu isku soo ekeysiin lahaa laakiin wuxuu isku soo ekeysiiyey qof muunadaysan oo xaragoonaya oo nadaafaddu ay ka muuqato marka waxay yidhahdeen culimmadu waxaa laga qaadanaya qofku markuu dad ahlulcilmiga qofku markuu u tegaayo inuu isnadiifiyo oo qofkii oo ka duwan markuu maqaaxida fadhiya iyo markuu meelaha marayo inuu u tago qodobka labaad ee ku jira waxa weeyaan qofku hadduu majlis dad ay fadhiyaan uu yimaado waa inuu salaamo waana inuu idan weydiista inuu soo fadhiisto qodobka saddexaad ku jira waxa weeyaan qofka saa'ilka ahi ee raba nin sheekha amba qof muftiya inuu su-aal weydiiyo waa inuu leeyahay waxaan la yidhahdo ashajaacat aladabiya waa inuu su-aasha aanu ka baydhbaydhin oo aanu markuu israa qofkii sheekhaa su-aal weydii waa inaanu kayrkayrin qof aanu baqan ee su-aashu sida ay tahay inuu u weydiiyo su-aalaha jibriil uu weydiinaya nabiga calayhi salaatu wasalaam waa su-aalo sariixa ma alislaam ma aliimaan ma alixsaan mata saaca maa amaaraatuha waa hadallacad oo kaleer ah ee waxaan islahaan yar weydiiyo waabaan iskaba dayn doonaaye haddaad baqbaqato sidii rasuulku calayhi isalaatu wasalaam uu yidhi ninkii odayga ahay intuu u yeedhay sheegana maalintii dhaweete dubaaxiyey rasuulku calayhi isalaatu wasalam wuxuu ku war dhibaata ma jirta iska fadhiiso maxaa qof caadiya baan ahay marka qofka sheekha su-aashaad u baahan tahay inuu qofku su-aashiyo dee musaayadaatna aanay ku jirin waa inuu waa inuu qofku weydiiyo qodobka saddexa afraada ku jiraa waxa weeyaan kala weydiinaya ee sheekhaasna waxaa laga rabaa oo laga qaadanaya xadiiska inuu mutawaadic yahay qof dadkiisa ku dhex jira oo aan isla boodin aan iswaaweynaysiin oo karaamada iyo haybadda cilmigu ay ka muuqato ninkii wuu soo socday malagga ahaa laakiin asxaabta ula muuqday qof caadiya dadkii markuu salaamay ee idankii uu weydiistay wuu soo dhaafay rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu fadhiyey wuu soo hor fadhiistay marka ilaa maayo la yidhi lugihiisa iyo lugihiisu way amba jilbihiisa iyo jilbihiisu way istaabteen amba bawdada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo ninkan saa'ilkaa bawdadiisu way istaabteen war xaggaa nooga durug maxaad see kaa soo dhejinaysaa oo culimada lama soo looma soo dhadhawaade aanu qofku odhan hadalka yani meeshaasi waa waa waa ficilka qowlkana caynkaas oo kale oo qofka caalimkaah marka su-aal qof daalibulcilmi uu weydiiyo inaanu hiifin oo aanu cabsi ku beerin nin baa maalin baan maqlayay meel anigoo masaaji aga maraya nin baa su-aal la weydiinay wuxu uhi sheekh su-aasha caynkaasi cayn macaynkaasa wuxuu ku yihi yaa ku yihi adiga waa caynkaa muu naxayaa kiyara mogti markaa dhaa yaa ku yihi qofku su-aal buu rabaa ra- labada malag buu weydiinayo maalinta qofka markau dhinto xabaasha ayaa la weydiiyo markaasuu ku yihi sheekh waxaan maqlay ma yalfidu min qawlin ilaa ladayhi raqiibun catiid labada malag raqiib iyo catiid baa la yidhaha baa la yidhaha ma dhaba ayaan maqlo oo la sheegay isku markaa wuxuu rabaa inaga soo yaa kuladi waa raqiib iyo catiid xaggaad ku aragtay waxa kan dabeetee ninkii ard qofkii nooca marka sala yani tawaaduci baa meesha ka baxayo xoog iyo iyo iyo rag iyo rahbad baa soo gelaya qofka wax la weydiiyaa ma jira adduunka ilaahay qof cilmiga dhameeyey oo baxriyo wax kasta ka jawaaba ma jiro haddii ay sugnaato in su-aal lagu weydiiyo su-aashii aanad garanahayn karaamada ugu weyn qofku wa dhaha ma garanayo haddii su-aashu aanad garanahayn o dhab ay kaa tahay iyo haddii madmadow uu kaaga jiro oo wali masaladu aanay ku wada baxsanayn waxbaad ka haysaa waxbaad ka fahamsan tahay laakiin kuma wada baxsana isku qaadkeeda su-aal kastaba alfu jawaabin wa jawaab inaad ka bixisaa waa ceeb waa cilmi qofku inuu idhaahdo su-aashaadi weydiisay garan maayo laakiin maxay u baahan tahy laba qodobba waxay u bahan yihin geesinimo inuu qofku wuxuu qalday uu dhaho war niyo shalata waan qaldamay oo staan sheegaya qalad bahed oo tan baa saxa waxay u baahantay geesinimo iyo qofku inuu inuu doonayo wax wanaagsan inuu sameeyo inuu qofku haqaldan muu doonahayn way ka qaldantay ceeb maaha markaa qofku inu dhahdo wixii aan shalata waxaan qalad bay ahaayeeno waa sax qodobka labaadna su-aal qofka la weydiiya amba dad dhexdooda ha fadhiyo oo hala joogo amba keligii ha ahaado qofku inu dhahdo su-aashaas la weydiiyey anigu ma garanayo culimada weydiiya amba sheekh hebel baa yaqaanee weydiiye asxaabta rasulka ridwanullahi calayhim waa taqaanaan waxaa la weydiinaya su-aasha wuxuu ohanaya hebel weydii kana wuxuu ka ohanaya hebel weydii kana wuxuu ka ohanaya ilamaa iyo kii laga bilaabay ay kusoo laabato waxaa ka mid a malaa'igtu inay awood u leedahay tashakulka waxaa la yidhaahdo ama in inay cid isku ekeysiin karto jinka iyo malaa'igtuba awooddaa way leeyihiin laakiin faraq baa udhexeeya faraqa udhexeeya waxa weeyaan malaa'igtu waxay ku calaamadsan tahay sharaf iyo maamuus jinku laakiin wuu ka hooseeyaa sidaas aawadeed malaa'igtu had iyo jeer waxay isku soo ekeysiisaa waxa markaa ugu quruxda badan leh ee ugu fiican asxaabta rasulka ridwanullahi calayhim malakuljibriil marka rasuulka alayh isalaatu wasalaam uu imanayo wuxuu soo ekeysiin jiray dixyat alkalbi saxaabigii laodhan jiray dixya waxaa la isku waafaqsanya inuu ahaa dadka ilaahay dadka ugu quruxda badan ayuu ka mid ahaa markaa qofka banaankaa taagan ee rasuulka alayh isalaatu wasalaam arkaya ninkuu la taagay wuxun buu uhaystaa inuu dixyat alkalabi ama dixyat alkalbi labadaba waa la sheegaa inuu inuu isagii yahay markaa waxa markaa ugu fiican oo ugu quruxda badan leh laakiin shaydaanka iyo jinku waxay soo ekeysiiyaan hawaamta iyo bahalaha iyo bisadaha iyo waaga rasuulku alayh isalaatu wasalaam yidhi bisada madow iyo ayga madow iyo xisaabaha kan markaa waxay soo ekeysiiyeen leano nafsiyaddooda ayaa ka duwan nafsiyadda aan idhaahdo malaa'igta rasuulku alayh isalaatu wasalaam wuxuu leeyahay maalintii xadiiska muslim imaam muslim uu warinayo jin ayaa iska soo dhigay qof insaan laakiin aan dhammaystirayn waan salaamay rasuulka alayh isalaatu wasalam wuxuu leey xiina saafaxanii aljiniyu idaa biyadihi yadu kalbin markuu isalaamay gacantiisu gacan ayoo kale ahayd yani gacan aan caadiyan hadduu xataa insaan iska soo dhigo insaanaan dhammaystirayn oo ay wax ka sii yihiin buu iska soo dhigaya qodobka toddobaad qofka haddii uu yimaado majlis cilmi oo cilmi lagu hadalhayo hadduu arko su-aal isagu uu garanayo jawaabteeda laakiin dadku ay u baahan yihiin waxa sunaa bay yidhahdeen culimmadii oo wanaagsan inuu su-aashaa weydiiyo hadda isagu wuu garanayaa laakiin wuxuu rabaa uu jecel yahay dadku inay inay faa'iidaystaan wuxuu dareemay dadka meesha fadhiya inaana masalada soo baxsanayn markaa si ay dadku u faa'iidaystaan isaga laakiin way u baxsan tahay inuu sheekii weydiyo dha masalada noocaasi noocaasa bal ka warran su-aashii la diiday maaha sua masalada sideedaad ee xadiiska ku jirta waa waxa weeyaan waa inta muqaabalada iyo su-aalaha malakuljibriil uu weydiinaya maaha masaa'ilka axkaamtaahe arkaanulislaamka iyo arkaanulimaanka iyo kuwaas maaha ee waa qaabka xiwaarka iyo dooda iyo hadal isu celinta malakuljibriil iyo nabiyullahi moxamed salawaatu ullahi alayh wasalaam waxaa ka mid ah waa ta u dambayse su-aaluhu qofka cidda uu su-aasha weydiinayaa arrimaha muhiimka waa inay ahaadaan su-aalo loo baahan yahay oo wax ku oola wax kasoo qaad leh waa inuu qofku weydiiyaa cidda wax weydiinayo waxyaabaha amba farciga ilaa xadsiga ee tafriicaadka sii noqda amba ummadduba aanay wada fahmahayn amba xataa barashadeeda iyo ogaalkeedu midho fara badani aanay ka dhalanahayn hadday ka dhalatana cid gaara ay uga dhalanayso inuu meelaha qaar qofku uu keeno waa laga wanaagsan yahay su-aalaha su-aalaba su-aashay ka muhiimsan tahay ay kana manaafacaad badan tahay baa la rabaa qofka muslimkaah inuu cid wax weydiinaya culimaa inuu weydiiyo ka soco alislaamu waliimaanu walixsaanu walkullu mabniyun calaa arkaan wuxuu leeyahay waxaa kugu filan su-aalihii uu weydiiyey malakuljibriil nebiga calayhi salaatu wasalaam kafaaka maa qad qaalahu rasuulu id jaa'ahu yas'aluhu jibriilu markuu weydiiyey wuxuu weydiiyey can alislaami waaliimaani walixsaani wuxuu ka weydiiyey islaamnimada iyo iimaanka iyo ixsaanka walkullu dhammaanba mabniyun waxay ku dhisayin calaa arkaani saddexdoona qudha dee muu weydiin laakiin saddexdani waa inta ay ku wareegeyso nolosha shareecada oo dhami shareecado dham inta ku wareegeysaa waa intan oo dee maalintii qiyaamuhu weydiiyey iyo amaaraadkeedii iyo calaamadaheedii intan bay soo gudagelaysaa walkullu dhammaan leano saacaddu dee qiyaamaha ay ku jirtaa iyo aakhiro aakhiro la rumeeyana waxay ku jirtaa arkaanuliimanka ay ku jirtaa walkullu mabniyun mid kastoo ka mida saddexdan qaybood waxay ku dhisan tahay calaa arkaani arkaan bay ku dhisan tahay shan meela iyo lix meela iyo hal meela labiyo tobankaa rukni bay diinta islaamka ku dhisan tahay faqdat alislaamu mabniyun calaa khamsin faxaqiq wadri maa qad nuqila faqad ata alislaamu islaamku wuxuu yimi mabniyun isagoo ku dhisan calaa khamsin shan shan rukni iyadoo lagu dhisay bunya alislaamu calaa khamsin faxaqiq xaqiiji oo hubi wadri garo oo fahan maa qad nuqila waxa la soo raray garo awaluhaa waxa u horeeya alruknu alasaasu alacdamu rukunka asaaska diinta u ah ee weyn ee weyn maahe ugu weyn weeyaan alacdamu ee arkaanta ugu weyn wa huwa asiraadu almustaqiimu alaqwamu wa huwa asiraadu waa jidka almustaqiimu toosan ee alaqwamu toosnaanta badan leh ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aankani wuxuu kutoos dadka ku toosinayaa jidka toosan maaha oo qura jidka ugu toosan weeyaan jidka ugu toosan taasu markaa isticmaalaya wuxuu leeyahay wa huwa asiraadu almustaqiimu alaqwamu shareecadu asiraad almustaqiimna waa isticmaashay alaqwamna way isticmaashay markaa isagu labadiiba gogo isu geliyey ruknu shahaadatayni kaan kuu xayeysiiyaan kuu soo sharaxaan kuleeya awaluhaa awaluhaa ruknu alasaasu alacdamu kaas aan kuu soo sheegay muhiimkaahi ruknu shahaadatayni weeye waa rukunka labada ashahaado shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa shahaadatu ana muxamada rasuulu اllah fahbut ku sugnow wactasim ku dheganow waxaad ku dhegtaa bilcurwati اlwusqa guntinta kalsoonida leh allatii taasoo laa tanfasimu aan furmay yani waxaa laga soo qaaday shahaadu xadhig baa laga soo qaaday samada kasoo laalaada xadhigu hadduu dee saa u siiban yahay gacanta kuu qaban mayso laakiin hadduu guntime leeyahay oo si fiican loo guntay waa cura islaam waa guntimaha islaamka waa qofku waxa uu ku badbaadiyay waxay ka dhigan tahay nolosha adduunyadu meel mahlaka ay ka socoto oo mawjada ay ay isdhirbaaxayaan oo dhibaata ay ka taagan tahay qofka muslimka xadhiggaa ku dhegaa waa qofka badbaaday ka soo qaad qof baddu ay liqday oo marna quusaya marna ka soo baxaya dabeeta diyaaradii ay dul timi xadhig ay usoo laalaaday si xadhiggaasi guntime uu leeyahay qofku xadhiggaa markuu ku dhego ay kor ula kacday waa badbaaday ka dhiganta nolosha adduunku waa noocaas waa meel dhib badan oo wada mahaalika oo wada dhibaato ah xadhig baa soo laalaada xadhiggaasi xagga ilaahay buu ka yimi subxaana wa tacaala xadhiggaasi guntime ayuu leeyahy guntimahaasi waa sharaa'icdii waa guntintii ashahaada waa tii salaada waa tii sekada waa tii alamru bilmacruf wanahy cala lmunkar waa tan waa tan marka qofku guntimahaas ayuu koraya uu xagga ilahi subxana wa tacala ku aadaya ruknu shahaadatayni waa rukunka labada ashahaade fahbut ku sugno wactasim qabso oo ku dheg waxaad ku dhegtaa bilcurwati alwusqa curwa waa guntinta alwusqa ugu kalsoonida badan allatii taasoo laa tanfasimu aanu furmahayn xidhmooyinka qaar baaba furmee tani furmi mayso aaniya talabaad asiyaamu waa siyaamka fasmac dhegayso watabic raac waxaa lagu leeyahay wlkhaamisu la wahaaniyan dhee talabaad iqaamatu salaati salaada oo la toosiyo wey had iyo jeer waa la sheegaa waaqiimu salaa ayaa kusoo aroortay ee nusuusta sharciga ah salli salaa meel meel bay kusoo aroortay salli meelaha qofka cudurdaarka uu leeyahay oo kale kusoo aroortay kelmadda waa aqiimu waa toosinta salaada toosi waa tukanaysaa ee taa lagaa baryi maaye haddaad muslim tahay haddaad tukan weyda xaalkaagu mooye haddaad tukato salaada toosi baa loo jeedaa salaad toosan oo quman oo lagaa aqbali karo waa camale taas ayaa la dhaha waa aqiimu salaa salaada hala toosiyo hala dhiibiyo salaad toosan oo quman ayaa la rabaa salaad qalqaloocda oo rafaada oo sakaraada oo qaab daran oo fool xun oo lagugu soo celiyo hadhowta looma baahna qaar baa masaajidka jooga qaar baa guriga ku tukanaya salaaddii buu tukanayaa laakiin hay-aadka iyo shakliga ayuunbaad fahmaysaa inuu salaaddii yahay inuu sujuuday qofkani inuu rukuucay waa la garanaya hay-aadka laakiin sifadii qaabkii salaadu ay lahayd waana sinan u badannahay dhammaanteen salaadeennu dubi eegitaan bay u baahantay maaha dadka caamada ah oo keliya innaka salaadeennu qof salaadiisu ay fiican tahay oo salaad khushuuc leh oo qurux badan oo toosan tukanaya uu inagu yidhi culimo iyo caamo mararka qaar waxaaba laga yaabaa culimada culimada qaar baaba ka salaad xun dadka caamada ah leanno qofkii caalimka ahaa wuxuu garanayaa salaaddu waxay ku xumaatay waxay ku toostaa buu garanaya markaas salaad wanaagsan oo qofku sarajooggii iyo rukuucdii iyo sujuuddii iyo fadhigiiba uu toosinayo u dhammaystirayo aad iyo aad bay u yartay bal hadda qof kastoo salaadaaduba eg salaadaada bal hadda qof kastoo markaad tukanayso adigoo keligaaya bal hadda salaadaada dub u qiimee way u baahan tahay in dub loo eego leanna waa raasamaalkii wa haalian ta saddexaadna ta'diyatu zakaa sekada waa in la guto sekadu waa waajib qofka saaran sadaqo uu bixinaya maaha qofkuu iska bixinayo oo fadliya maahe waa xaq uu leeyahay qofkii miskiinka ahaa waraabicu ta afraad asiyaamu waa soonka fasmac dhegayso watabic raac tacaaliimta shareecada sidaaba dheh waalkhaamisu ta shanaadna alxaju waa xajka calaa man yastatic qofka awooda inuu soo xajo wuxuu leeyahay islaamnimadu islaamka waa macnaha sharcigaah khaaska islaamka laba macnuu leeyahayo macnana waa macno caama macnana waa macno khaasa macnaha caamka waa islaamnimada oo dhan iimaanka iyo ixsaanka iyo islaamka oo la isku daray baa islaam la yidhahdaa waman yabtagii kayra alislaami diinan falan yuqbala minhu waa islaamka caamka iimaankii baa ku jira ixsaankii baa ku jira islaamkii baa ku jira waraditu lakum alislaama diina waa islaamka waa wixii oo dhan isku wadajirkooda weeyaan ina addiina cinda allahi alislaam waa macnaha caamka macnahaasi laakiin macnaha khaaska ahi waa marka isagay iimaan alislaam iyo aliimaan ay isqaabilsan yihin qaalat alacraabu aamana qul lam tu'minuu walaakin quluu aslamna darajaadka markay yihiin ee islaamka lagu sii daadego ayaa wuxuu leeyahy islaamkii macno khaasa tamaaman waxaa la mida macnaha cibaadada oo cibaadadu marna macno caama bay leedahay waa qofku acmaashuu qabanayo oo dhan noloshiisa oo dhan marna waa cibaadada macnihii khaaska ahaayo dee mucaamalaadkii iyo xisaabihii kale ayaa ka baxay oo ka duwanaanaya marka man marna waa macno khaasa marna waa macno caama halkan marka islaam arkaanulislaamka shanta ahi waa macnaha khaaska ah ee sharciga ah ee acmaasha daahirka ku kooban amba aqwaal ha ahaatee amba afcaal ha ahaatee wuxuu leeyahay ka koobaad waa rukunka asaaska ah ee ugu weyn waa ashahaada waxaa ku jirta salaadaa ku xigta sekadaa ku xigta soomkaa ku xiga xajka ayaa ku xiga sheekhu wuxuu kala dambaysiye u kala horreysiiyey macnaa ku jira shantani saasay usoo kala horreeyeen dee ashahaada waxa ka soo horreeyey may jireen may jirin salaadaa ku xigta shanta salaadood baa ayaa ayaa ku xigta oo habeenkii leylat alisra walmicraaj baa lasoo lasoo lasoo lasoo jideeyey sekadaa kusii xigto sanadii labaad ee hijiriyada ayaa la jideeyey soonkaa ku xiga waxaa ku xiga xajka ayaa xajka ayaa ku xiga oo sanadii lixaad baa lasoo jeediyey saasay markaa u kala dambeeyaan soom shahaadateynka salaada soomka xajka saasay u kala dambeeyan gees kale haddii laga eego axkaamta ku tacalluqaysa qofku hadduu mid ka mida ka tago kuwan axkaamtoodu way kala xoog badan tahay waxay u kala xoog badan tahay say u kala horeeyaan qofka shahaada ka taga iyo qofka ka taga sekada bixin waaya masku xukunba way kala duwan yihiin qofka ka taga ashahaada ee ashahaadan waaya waa gaal oo gaalnimaa loo dilaya ashahaada xukun ahaan waxaa kusoo xiga salaada ninka salaada ka tegey isagoo qirsan inay waajib tahay ma gaal baa mise waa muslim dee khilaaf cariida baa jira culamada qaarna waxay dhahan waa gaal oo diinta uu ka baxay waa xujada lagu oogaya saddex cishaa la siinaya salaada tukaan loo dhan hadu maya tukan maayo oo la dooransiiyo inaad tukato iyo in lagudilo kala dooro wallahi aan tukanayna idila qofka hadduu idhahdo qofka iimaan ku dambeeya ma jira bay idhahdeen hala dilo qaarna waxay leeyihin maya waxun baa la weydiinaya war horta salaada waajib ma kugu tahay mise kuma inkaarku ku dhacday hadduu dhaha maya waa igu waajib laakiin ma tukanayo waa la tacsiiraya waa la ciqaabaya waa la xidhayaa si un baa laga yeelaya laakiin gaal maa haddii la dilana loo dili maayo gaalnime waxaa loo dilayaa qof muslima oo xad ku dhacay de lakin xadkina daliil buu ubaahan yahy haddii qofku uu ka tago soonka waa la isku waafaqsay oo la dili maayo qofku hadduu soonka ka tago sekada sekadaa ka horeysa sekada qofku haddii uu ka tago dad hadday koox yihiin ay yidhahdaan anaku sekada bixin mayno imaamku ula dagaalamaya waa lala dagaalamaya waa la laynaya waxaa loo laynaya sekadii inay diideen sida abubakr radi allahu taala canhu uu sameeyey ma gaalnimaa loo laynaya mise gaalnimo loo layn maayo waxay u badan tahay qofku hadduu sekado keliya diido sekada ma bixinayo sekadu waa igu waajib laakiin bixin maayo qofku hadduu yidhaahdo xoolahayga waan iska haysanaya shilinsa kaa bixin maayo anugu haddii xoola tahayna xoola bixin maayo haddii lacag tahayna lacag bixin maayo qofku hadduu yidhaahdo waxaa loo badan yahay in aan lala lala dagaalamayo ad tacsiir iyo ciqaab ahaan lakiin aanu ku gaaloobahayn hadduu soomo imaamku qofku wuu ta'diibin karaa haddii xajka uu ka tago anigu weligay xaji maayo isagoo buuxa hadduu ha ma xajayo lana ciqaabi maayo lana tacsiiri maayo markaas say xataa cuquub ahaan saasay u kala hooseeyaan ee usii kala dambeeyaan wuxuu leeyahay fatilka khamsatun waliliimaani sittatu arkaanin bilaa nukraani fatilka taas aan kuu soo sheegay khamsatun waa shan shantii arkaanulislaamka waliliimaani iimaankuna wuxuu leeyahay sittatu arkaani bilaa nukraani saddex rukni oo aan laysku inkirsanayn lix rukni oo aan laysku diidanayn buu leeyahay waa yahay iimaanuna biاllahi di ljalaali wamaa lahu min صifati اlkamaali ta koobaad waxay tahay iimaanunaa inaan rumayno ilaahay subxaanahu watacaala inaan ilaahay rumayno allaheenna diljalaali weynaanta leh weynaanta ku sifaysan wamaa lahu iyo in la rumeeyo waxa ilaahay uu leeyahay min sifati اlkamaali sifooyin weynaan ah ilahay subxana wa tacala rumayntiisu waxa weeyaan ilahay jiritaankiisa in la rumeeyo kelinimadiisa in la rumeeyo inuu keligii cibaado mutaystay oo laga dambeeyo diinta cibaadada laga qaatay inuu ilaahay subxaana wa tacaala inuu loo rumeeyo ilaahay sifaad inuu leeyahy asmaa uu leeyahay in loo rumeeyo tawxiidkii aynu soo sheegaynay ee saddexda ahaa ilaahay subxana wa tacala in loo rumeeyo ilahayna naqsiga iyo xumaanta iyo ceebta laga ilaaliyo maaragtay lagala tago waayahay wabilmalaaikati alkiraami albarara wa kutubihi almunazalati almutahara almunzalati almutahara wuxuu leeyahay waxa talabaadna waxay tahay amba rugniga labaad wuxuu yahay wa bilmalaaikati alkiraami albarara malaa'igta maamuuska leh ee albarara ilaahay subxaanahu watacaala adeeca albarara almuiicuun ilaahay subxaanahu watacaala adeeca ee yeela ilaahay subxaanahu watacaala aan caasiin laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun sifaadkoodu waa kaas ilaahay way adeecaanuun ma diidaan hawlaan loo dirsana faraa lama galaan wixii la dhaha yeela unbay yeelaan wixii loo dirayna ma diidaan marka albarara qur-aanku waxaa kelmadda albarara iyo alabraar labaduba way ku yaalaan alabraar waxaa loo isticmaalaa dadka albararana waxaa loo isticmaalaa malaa'igta loo isticmaalaa marka waa qur-aanka oo dhan qur-aanka waxa la wixii albarara ku yaalla waxa weeyaan waa waa waa malaa'igta alabraarna wixii ku yaalla waxa weeyaan waa dadka muslimiinta ee muxsiniinta ee muiiciinta waa jamculkasrayada jamcuqila waa kala garanaysa iimaanuna billahi diljalaali wamaa lahu min sifati lkamaali wabilmalaaikati alkiraami albarara in la rumeeyo malaa'igta ee maaragtay maamuuska leh albararati ee ilaahay subxaanahu watacaala adeeca waxaa loo rumaynayaa waxyaabaha imika aynu sheegayna malaaigtu ilahi subxana wa tacala inuu abuuray in makhluuqaad nuur ka abuuran ay yihiin ilaahay subxaanahu watacaala inaanay caasiyin oo aanay diidin inay mukalafiin yihiin oo waajibaad ay leeyihiin oo xila loo magacaabay waxaa sameeya waxaa sameeya waxaa sameeya adduunkan maamulkiisa iyo qorshihiisa ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u diraa kan roobka kan dabaylaha kan waxaan kale kan nafta inuu qaado kan nafta in loo soo dhiibo kan waxiga inuu soo qaado kan onkodka kan xisaabahaas oo dhan malaa'ig baa iskale arsaaqada mala kastaaba hawl buu leey waxaa jirta malaaig shaqadoodu ay tahay inay tasbiixsadaan oo keliya ilahi subxana watala inay caabudaan oo ay tasbiixsadaan wax kalaana qama subxaana allah subxaana allah subxaana allah oo keli ah alxamdu lilah wallahu akbar kuma jirto shaqadoodu ay tahay inay subxana watacala tasbiix keliya ilahi subxana watacala ina hayaan waayahay wa kutubihi lmunazalati almutahara in la rumeeyo kutubtiisii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo dejiyey ee almuطaharati daahirka ka ahayd ee taxriifka iyo naqsiga iyo iska hor imaatinka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aanka oo keliya maahee ambiyada ilaahay oo dhan waxyigii uu ku soo dejiyey iyo kutubtii uu siiyey dhammaantood laa yaأtiihi اlbaطil min bayni yadayhi walaa min khalfih wax iska hor imaada iyo wax tadaaruba iyo wax tacaaruda iyo wax tanaaquda midna may lahayn gees bay wada jeedeen diinta nebiy llaahi muusa nebiy llaahi ibraahim nebiy llaahi ciisa sidaasun usii wad dhammaantoodba kitaab kasta uu soo dego xagga ilaahay ka yimaada sifaat lkamaal ayuu lahaa sifo oo dhammaystiran oo naqsi aan lahayn aan ceeb lahayn aan gaabis lahayn aan iska hor imaatin lahayn marka waa waa suxufun mutahara waa kutub daahira oo nadiifa oo cidda qaadataana nadiif iyo daahir ay noqonayso aan nijaasoobahayn kutubta de waa taqaanaano tawraadiyo injiiliya zabuuriya qur'aanka suxufu ibraahima wa muusa ayaa jira wa rusulihi alhudaati lilanaami min gayri tafriiqin walaa ihaami wa rusulihi in la rumeeyo rusushiisii amba ambiyadii ilaahay subxaana wa tacaala uu soo diray ergadii xagga alle ka timi oo ilaahay fariinta usoo dhiibay lilanaami wa rusulihi lhudaati rusushiisii hanuuninaysay lilanaami khalqiga min gayri tafriiqin iyadoon la kala saarin anigu ambiyadoo dhan waan rumaynaya laakiin kaa yuhuudda ma rumaynayo amba kiristaanku kaayagiiba way diideen koodana waanu diideynaa inuu qofku hal nebi rumeeyo diido iyo ambiyada ilaahay oo dhan inuu beeniyaa way siman tahay hal nebi inu dhaha nebigaas anigu ma rumaynayo kaasuu niga daaya laakiin inta kale oo dhan waa okay qofku hadduu idhaahdo waa gaalooba diinta uu ka baxay laakiin labadooda way kala gaalnimo weyiin qofka idhaahda anigu hal nebi baan beeniyey lakiin ambiyada inta kale waan rumaysnay waa gaal haa lakiin ninka dha anigu ambiyaba ma rumaysi ninka warran hal nebiba inta doonaanba ha ahaadaane kaasaa gaalnimo weyn labadu isku mid maaha marka lama odhan karo ninka hal nebi beeniya iyo ninka ambiyadoo dhan beeniya waa isku mid lama odhan karo waa laba gaalnimo lakiin waa laba gaalnimo oo kala weyn oo kala adag leanna gaalnimadu way kala xoog badanta way kala adagta malaaigtuna waa saas oo kale wa rusulihi lhudaati lilanaami min gayri tafriiqin iyadoo aan la kala saarin walaa ihaami moods ismoodsiis iyo shakigelinna meeshaasi aan la keenin n nebigaasi horta nebi ma aha horta may naga hubtaan nebi ciisehana aynu daba wadaan horta may naga hubtaan inu nebi yahay mise mise nagama hubtaan wahmi inuu geliyo haddaa shucaaca aad ku furto maaragta iyo madmadowga haddaad geliso aduun baa halaagsan nebi ciisena waxba yeeli maysid nabiy llahi moxamedna alayh isalatu wassalam waxba yeeli maysid awaluhum nuuxun nabiyullaahi nuux baa ugu horreeyey bilaa shakin shaki la-aan nebi ibraahim ma nebi aadam baa u horreeyey mise nebi nuux baa u horreeyey khilaaf basiida baa ku jira dadka markii hore ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu abuuray iyaga oo toosan oo mustaqiimiina way cibaadaysanayeen dabeete inxiraaf baa yimi asalka ambiyada waxaa loo soo diraa dadku marka dariiqa ilaha ay ka leexdaan ay ka weecdaan ayaa nebi la keenaa si uu dadka ugu soo celiyo jidkii ilahi subxaana wa tacaala haddii marka horeba nebiy llaahi aadam jidkii ay haysteen sabab loogu soo dira nebi ma jirin bay leeyihin rasul rasuul loogu soo diraa may jirin markaa rasuul dadka loo soo diray oo gaalnimo iyo inxiraaf kala dagaalamaya waxaa u horreeyey nebiy llahi nuux alayhi salaam sheekh waxaa buu leeyay bilaa shakin shakiba meesha ha gelinin kamaa ana muxamadan sida nebiy llaahi moxamed ba alayhi salaatu wasalaam lahum iyaga qad khutima lagu khatimay kamaa qad khuti kamaa ana muxamadan qad khutima lahum sida nebiy llaahi moxamedba loogu soo afjaray ambiyadii way soo socdeen way soo socdeen waa imisa ambiyadu boqol iyo labaatan kun boqol iyo laba iyo labaatan kun boqolaal kun ilaah baa yaqaanee qaarna ilaahay wuu inoo sheego dhowr iyo labaatan ba kitaabka lagu sheegay laakiin boqol iyo labaatan iyo laba boqolba way ka badan yihiin oo kumanaan weeye kumanaankaanaba way soo socdeen ilaa nebiy llaahi nuux dadku markay qaloocdaanba nebi baa lasoo diraya marka qaar ba waxaa laga yaabaa intaas oo nebi adduunka inay isku soo gaadhaan mid keliya aanu ahayn kani waa beeshan kani waa reerkan kani waa qoladan kani waa qoyskan intaasoo nebi baa laga yaabaa in lasoo wada diro oo kaasi wuxuu sidaa diin u gaara beeshaas kaasina wuxuu sidaa dalkaas iyo deegaankaas diin u gaara kaasina caynkaas oo kale dhammaantood waxay ku baaqayaan waa tawxiidka laakiin maxaa iskhilaafsan oo isdiidan mararka qaar sharaaicda sharaa'icda ayaa mararka qaar ba reer banu israa'iil dee toddobaatan nebi ay isugu imanayeen sabciina nebi ayaa mararka qaar isugu imanaya sabciina nebiyan wa khamsatun minhum shan ka midihi ululcasmi alulaa waa shantii ululcasmiga ahayd ee hore xagga foolaadka ku xigay fii su fii suurati اlaxzaabi washura tala waxaa waxaa laga akriyey amba ay isugu xigeen suurat اlaxzaab iyo suurat shura labada aayadood ilahi subxana wa tacala uu ku sheegay sharca lakum min addiini maa wasaa bihi nuuxan iyo waid akhadna min الnabiyiina miihaaqahum labadaas aayadood ba waxay sheegeen shan nebi shanta nebi la isla yaqaano nabiyullaahi nuux nabiyullaahi ibraahim nabiyullaahi muusa nabiyullaahi ciisa iyo nabiyullahi moxamed calayh isalaatu wasalaam shantaa nebi ayay sheegeen laakiin ululcasmigu ma shantaasaa mise shantaa maaha khilaaf baa ku jira weyn qaar ba waxay lein culamada qaar waxay qabaan ambiyado dhami waa ululcasmi ambiyada oo dhami waa ululcasmi leanna casmigu wuxuu xigaa sabirka sabirkun baa looga jeeda dad sabir badan qaar marka waxay leeyihiin ambiyada oo dhami waa ululcasmi qaar waxay leeyihiin nabiyullaahi nuux iyo huud iyo ibraahim iyo shucayb iyo muusa shantaasaa ululcasmiya qaar waxay leeyihin ismaaciil iyo yacquub iyo ayuub ayaa ululcasmiya qaar waxay leeyihiin cabdullahi bn cabaas oo kale riwaayaadkiisa waxaa ka mid a waxaa ululcasmiya ambiyada jihaadka la faray ee jihaadkii sameeyey may badnayn ambiyada jihaadka la faray wuxuu ku leeyay waa nuux iyo huud iyo saalix iyo muusa iyo daawud iyo sulaymaan iyo nabiyullahi moxamed alayh isalaatu wasalaam qaarna waxay leeyihin de ahlulcilmiga badankoodu waxay leeyihin shantan lagu sheegay labada aayadood labada aayadood may sheegin ahlulcasmigii inay yihiin laakiin israacinta la israaciyey ee rasuulkana calayh isalaatu wasalaam le dariiqooda raaca dariiqooda raac la leeyahay ayaa waxay tilmaamaysaa in ululcasmi la odhan karo wuxuu leeyahy markaa awaluhum nuuxun bilaa shakin kamaa ana muxamada lahum qad khutima ama qad khatama wa khamsat minhum ululcasmi alula في sورة الأحزاaب والshurى tl waa yahay وبالمaعaadi inuu qofku rumeeyo maعaadka iyo aakhiro والاdعاء علم بوqت الموعد بlaa تaradudide وبالمaعaadi أyقنا بlaa تaradudi maعaadka iyo isa soo celinta aakhiro inay soo socoto oo dadka dub loo soo samaynayo oo loo soo abuurayo oo aakhira la isugu imanayo hawla ay ka dhici doonaan bartaas oo hawlaha la inoo sheegi doono ayaa ka mid a arkaanta wa bilmacaadi ayqinan bilaa taradudi yaqiinso adigoo aan ka shakiyin waladicaa cilmi cilmin biwaqti lmawcidi oo aan sheegan waktiga waktiga oo qiyaamuhu dhacayo maalinta aakhiro goortay bilaabmayso yowma alqiyaama goormuu dhacaya ilaahay baa yaqaano akaadu ukfiiha ilahi subxana wa tacala naftaydaa baan ka qarin gaadhay iska daa cid kale sheege naftaydaa baan ka qarin gaadhay ilahi subxana wa tacala le markaa adigu ha sheeganin kun iyo afar boqol iyo shiidii shiidu waa maxay bay ku leeyihiino kun iyo afar boqol wixii ka dambeey qiyaamaha dhacaya bay idhahdeen wataynu ku jirnay imika waagii anigu ma dee aadu sii garan maaye waxba aynkaas idin kama weyni qolinna dhalinirtahay waagii kun iyo afarta boqol la marayey waa dhowr iyo soddon sano ka hor dadku waxay idhaahdeen soomaalida dad rag fara badan oo culimada waxay dhahen qiyaamihii baa dhacaya markay kun iyo afartan boqol maalintay dhammaato wiida suga suurta baa la afuufayaaye way dhici weyde say dhan waa shiidii shiid waan yaroo naashnaasho waa sanawaad yar baa inoo hadhay markaa kumanaan gaadhi mayse waan yaroo dhowr cisho xoogaa maalmo sanawaad baa soo socda waabay dhici balaaday dhowrstan bay imanaysaa baashi marka waxaa lagu jiraa shiidii baa lagu leeyay iminka shiidaasi meel alla meel diinta ay kaga taalaa ma jirto hataa m af soomaaliya xataa nu shi waxay tahay garan maayo wuxuu maan u qaatay waa waa dabadhah in wax laga dabageeyey uun in baan dee umalayn inay tahay conton senka soo maaha ka maalinta conton ay maraysana hadi ilahayna nooleysiyo bal hadi waynu eegi doonaa iyadana waayahay wabilmacaadi ayqinan bilaa taradudi waladicaa cilmin adoo aan sheegan cilmi biwaqti lmawcidi xilliga mawcidka iyo ballanku uu yahay goorta ay dhici doonto waqtigeeda adigoo aan sheegin laakinana laakiin anaku numinu waxaanu aaminsannahay min hayri imtira muran la'aan bikulli maa qad saxa can khayri اlwaraa wax allaaliya wixii nebiy llahi moxamed alayh الsalaatu wasalaam ka ansaxay min dikri aayaatin takunu qablaha oo ah aayaad ka horeeya maalinta qiyaamuhu way dhacaysaa qiyaamuhu amba maalinta aakhiro nolosha ibni aadamku waa afar marxaladood marka waa marxaladda afraadee ugu dambaysa saddex marxaladood baa ka horeeya waa marxaladda ugu dambaysa marxaladda koobaad waa marxaladda qofku uu yahay nudfada alam nakhluqkum min maain mahiin fajacalnaahu fii qaraarin makiin waa marxaladda koobaad marxaladda labaad alam najcal ilarda kifaatan axyaaan wa amwaatan dadku markay adduunka guudkiisa yimaadaan iyo marka lagu aaso waa laba halkaasi inta guudkeeda lagu nool yahay waa marxalad marka lagu aasana wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yawmi yubcathuun barzakha inta xabaasha lagu jirana waa midda marxaladda saddexaad marka dadka laga soo saaro xabaalaha ee banaanka lasoo dhigana waa maalintaa qiyaamaha iyo aakhiro marka noloshu waxay maraysaa afartaas marxaladood bay maraysaa wuxuu leeyahy markaa laakinana laakin anaku nu'minu waxaanu aaminsanahay min hayri imtiraa shaki la'aan amba muran la'aan almirya bikulli maa qad saxa can khayri اlwara waxa laaliya wixii ka ansaxay nebiy llaahi moxamed alayh الsalaatu wasalaam kii makhluuqa amba dadka ugu khayrka badnaa oo ah min dikri aayaatin xusitaan iyo sheegitaan uu sheegay aayaad calaamado takuunu qablaha ka horeeya wa hiya calaamaat waashraat laha waa calaamado bal hadda adigu eeg aayaad iyo calaamaad iyo ashraad astaama dheh haye bal calaamado wax kaloo sheegay adunku reermigu de horta waxay dhahaan mogti sumad iyo iyo baadisooc waa laba calaamadoodun soo maaha calaamadaha saacaddu calaamadihi waa af carabiga iga dhig bal hadda calaamaad iyo aayaad iyo ashraad bal af soomalia u samey adugu qolyihiina qolyaha gabiya rag baa kuri nala jooge bal af somalia ka soo baadho oo calaama waa calaamado uun culimada qaar waxna ashraada iyo ashraadu saaca iyo calaamaatu saaca waxaa lagu kala saaraa calaamadaha yaryarna waxa la calaamaat oo dayma kaba waynu haynaa ashraaduna waa kuwa waaweyn waa dajaal iyo ciise iyo adceedda waxaan ka soo baxday iyo daabadii iyo kuwaasaa ashraad la yidhaahdaa calaamadaha yararna waxaa la yidhahdaa maxay calaamaatu saaca aayaat baa jira marka marka inaku wayna wada calaamadun aayaat waa calaamado ashraad waa calaamado calaamaadku waa calaamaadkii un halkaasoo kale de af soomaaliga waa lagaga maaratay waa lagaga horeeyaa wayadkhulu اliimaanu biاlmowti wamaa min bacdihi calى اlcibaadi xutimaa halka aynu udayno sali اllahuma wslm wbaarak calى sayidina mxamed waalihi wasaxbi waslm